subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo ee raadi haysanaay qodobada aad ku maqli doontaan weerarkeena waxaa ka mid ah bandhig faneedka dhaqanka iyo horumarinta nabadda oo lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe dhallinyarada kismaayo oo loogu baaqay barashada xirfadaha farsamada gacanta olole lagu burburinayo guryaha soo galay jidadka oo laga sameeyey magaalada dhuusamareeb jaamacadda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo laga hirgeliyey magaalada baydhabo horumar dhanka adeegyada bulshada oo laga dareemayo degmada baraawe wararka dibadda waxaad ku dhagaysan doontaan tobanaan qof oo dalka nebal ugu dhintay daadad
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqeynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqeynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan saaxiibayaal magacaygu waa abdicasiis xasan mucalin waa sagaaliyo labaatanka bisha sagaalaad sanadka labada kun afar labaatanka waana subaxnimo axad ah markaana warkeeni ofison bandhig faneedka dhaqanka iyo horumarinta nabadda ayaa lagu qabtay degmada mahadaay ee gobolkani shabeellada dhexe cabdifitaax axmed maclow ayaa soo jeedinaya
wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle ayaa magaalada mahadaay ee gobolkani shabeellaha dhexe ku qabatay bandhig faneed ah hidaha iyo dhaqanka iyo horumarinta nabadda kaa oo ay bandhig ku sameeyeen qeybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada mahadaay bandhig faneedka oo aada u soo jiitay indhaha dadka ku nool degmada mahadaay ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqmeedyo kala duwan gudoomiyaha degmada mahadaay saalax axmed wiish iyo ku-xogeenkiisa ayaa si isku mid ah madasha bandhig faneedka waxa ay uga baaqeen guud ahaan shacabka ku nool degmada mahadaay kaa oo ku aadan inay ka wada shaqeeyaan nabadda iyo isdhexgalka bulshada bacda salaam waxaa sharaf iyo karaamo iyo qiimo weyn oo maanta in mataqaanaa aan degmada mahadaay aan ku sugannaha annagoo mataqaanaa qabanayno hiddaha ee dhaqanka cid walbaba waxa waaye hiddo iyo dhaqan ay leedahay dal walbaba degmo walbaba deegaan walbaba hiddo iyo dhaqan uu leeyahay haddii ay hiddaha dhaqanku ay suulaan waxa waaye mataqaanaa dadkaas waa dadan jirinaa la dhihi karaa marka waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in mataqaanaa muddo dheer kadib in degmada mahadaay ay dib loosoo soo nooleeyo hiddaha iyo dhaqankii hore ee ay laheyd taasoo kale ee mataqaanaa cayaaraha qaybaheeda kala duwan oo nuucaheeda kala duwan ah in meeshaan lagu wada kulansan yahay dhammaan waa idin salaamaya mar labaad mar saddexaad wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabeelle cabdishakuur cabdulaahi axmed oo madasha bandhiga qeyb ka ahaa ayaa ugu baaqay guud ahaan dadka ku nool deegaanada maamulka hirshabeelle inay ka qayb qaataana bandhigyada faneedka ceenkani oo kale ah ee bulshadu ay isdhexgalka iyo ay kusoo bandhigayso nabadda ka jirta deegaanada maamulka hirshabeelle dakoor heesta lagu hees maxay ahayd oo naagtii masarsareed indamaana ceeloohe muna muufadii bartay marka waxaan leeyahay marka hore waa idin salaamay marka xigta annaga ka wasaarad ahaan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska dowladda hirshabeelle waxyaabaha waajibaadkeeda waxaa ka mid a soo noolaynta dhaqanka bandhig faneedkan aan ku qabanayna mahadayna wuxuu qayb ka yahay shaqadeenna waxaana u xulanay mahadaay arrimo badan waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo maalmaha aan wada joogno inaad soo bandhigtaan dhaqankii quruxda badnaa ee aad lahaydeen hadday tahay ciyaarihii saddexoyda hadday tahay shiribkii hadday tahay walasaqadii hadday tahay kabeedaydii maxaa kale hadday tahay surowgii iyo ciyaar kaste ee buraanburkii iyo wax kastoo aan lahayn oo dhaqana maadaama magaaladan ay kulmiso soomaali fara badan waxaan rajaynaynaa dhaqamo kala duwan oo qurux badan ciyaaro kala duwan oo qurux badan maalmahan idinla joogno inaad soo bandhigtaan ujeeddada ugu weyn waxay tahay inaan adduunka tusno soomaali tusno kheyrkeen tusno barwaaqada nimcada iyo nabadda aan haysanno inaan isu soo bixi karno meelahan oo kale isugu imaan karno yacni dhaqamo badanaan lahaan jirnay ayaa suulay oo aan dib u soo celinaynaa haddii ilaahay yidhaahdo idinkana inaad nagala shaqaysaana la rabaa si fiican in loo boodaa la rabaa ugu dambeyn wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka hirshabelle aamiin bare maxamed oo soo gabagabeeyey khudbadihii madasha lagu soo bandhigayay bandhigfaneedka ayaa tilmaamay in hay-adaha iyo guud ahaan cod kasta oo danaynaysa inay maalgashato degmada mahadaay ay kusoo dhiirin karto degmaduna ay tahay mid diyaar u ah in horumarin ay ka sameyso dhinacyada kala duwan reer mahadaay ay lahaayeen lasoo bandhigo si haddii ilaahay yidhaaha tiifiyada looga daawado tiifiga meel walba uu gaaro si baahiyaha jiro ee mahadaay ka jiro haddii ilaahay yidhaha ciddii awal ka yara baqaysay mahadaay inay tahay meel aan nabad ahayn ay u aragto inay nabad tahay oo ku soo dhiiradaan oo ay yimaadaan haddii haddana yacni ciddii aan awalba ogeynna markay meelahaas ka aragto dib ugu soo ugu timaad u soo jeesato baahiyaha way fara badan yihiin oo maanta waxaan dirayna waxaa waaye waa misid ah yacni mahaddaa inay naba tahay cid kastana ay imaan karta wasaaradaha hadday noqdaan yacni hirshabeelle hadday tahay hay-adaha caalamiga ah marka waxaan rabnaa inay noqoto meesha maantan ugu nabadgelyo badan oo hay-ad walba ay imaan karto iyo iyo xukuumad kastoo dowladda ee hirshabeelle ka mid ah waa mahadsantihiin maanta waa maalintii koowaad oo shirkaan noo furmaayo dhowr maalmoodna hawshaas way noo soconaysaa haddii ilaahay yidhaahdo waana noo furan yahay hawshii iyo shirkiga halkaana u nimid way noo furan tahay waa mahadsan bandhigfaneedka oo aada u soo jiitay indhaha dadka ku nool degmada mahadaay ayaa lagu soo bandhigay ciyaar dhaqmeedyo kala duwan mahadsaned adbitax dhallinyarada kismaayo ayaa loogu baaqay barashada xirfadaha farsamada gacanta xaliimo cali ibraahin ayaa inoo faahfaahinaysa saakay xirfadaha kala duwan ee gacanta ayaa wakhtigan ah kuwa ay barashadoodu muhiim tahay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dhallinyarada ku nool gudaha dalka soomaaliya iyadoo laga duulayo horumarinta aqoonta dhallinyarada iyo haweenka ayaa magaalada kismaayo waxaa laga hirgeliyey ilaa dhowr xarumood kuwaasi oo haweenka iyo dhallinyarada lagu baro xirfadaha kala duwan ee gacanta islamarkaana ah kuwa si lacag la-aan ah wax lagu baro dhallinyaradaasi haddaba qaar kamid ah dhallinyaradani ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimada ay u leedahay dhallinyarada barashada xirfada gacanta waxaa kaloo dhihi karaa interloga sameynta interloga sidoo kale korontada cilaansaarka camal make upka way jiraan dhalinyaro badan oo aan ku dhiirageliya waana jeclaan lahaa inaan kusii dhiirageliya inta ii dhiman insha allah kuwa ugu waaweyn waxay yihiin sida waxaa jirto hadda kismaayo ka jirto meel lagu barto korontada k t i camal in badanna aan kasoo bartay aniga hadda korontada sideeda waxawaaye farsamada ani aada iigula sahlan oo maanta kismaayo laga baran karo sidoo kale waxaa jirta goobooyin laga bartay iyadana qurxinta dumarka waxyaalo badan oo dhalinyaro badan ee jirto aniga kula hadlaayaaba ka bartayba oon ana ku shaqaystay in badan waxaan bartay korontada
hore usoo sheegnayba bulshada soomaaliyeed waxaa aada u hooseeya wacyigooda ku saabsan farsamada gacanta waxbarashada hadeerta markaan ku jirna nidaamka waxbarashada badana waalidiinta iyo macalimiintu waxay xooga saaraan howlaha la xiriira maamulka iyo in marka dhalinyarada caruurta markay yaryaryihiin waxaa loo tarbiyayaa ama loo carbiyaa wax ku saabsan nidaamka sida xafiisyada looga shaqeeyo sida maxaa la dhihi jiray adaa nationaalka looga shaqeeyo waxaas xitaa caruurta xitaa markay iskuulaadka iyo meelaha waxbarashada joogaan markii la weydiiyo mustaqbalka maxaa rabtaa inaa noqoto ama maxaa rajeyna inaa noqoto qof walbaba qofku uu kaga qof maxaa la dhihi jira farsamada gacanta looga dambeeya special wax saas khaas oo kale sidoo kale sida tusaalehaan baabuurta sida loo sameeyo kaloo raba inaan makanig weyn inaan noqdo qofkii yiraahdo badanaa waxay ku sameynayaan waxay leeyihin adiga in waxbarashada iskaga bax hadda haddaba shaqadaas gal ama haddaba garaashadaadili marka taas macnaheedu waxaa weeye wacyiga bulshada hooseeya oo ku saabsan farsamada gacanta marka ay dhacdo qof ka mida in uu kasoo gudbo jaranjaradaas ama xayndaabkaasna waxaa yar maxaa la dhihi jira fursadihii dowladda oo fursadihii maxaa la dhihi jira farsamada gacanta oo dowladda iyo sistemka farsamada gacanta ayaa waxa ay shaqaabuur u noqon kartaa dhallinyaro badan oo aan haysan fursado ganacsi olole lagu burburinayo guryaha soo galay jidadka ayaa laga sameeyey magaalada dhuusamareeb maamulka degmada dhuusamareeb ee galmudug ayaa wada olole lagu burburinayo guryaha soo gala meelaha loo qorsheeyay in laga dhiso wadooyinka caasimadda gudoomiyaha degmada dhuusamareeb ayaa faahfaahin ka bixiyey howlgalladan muddooyinkan ay ka badaan xaafadaha magaalada dhuusamareeb ee la xidhiira burburinta guryaha soo galay wadooyinka
guriga saaka aan jabinay ninka iska leh haddii dadku xasaanad isku tixgelinayaan oo qof xasaanad wax looga leexi karo waa xildhibaan qaran waa la wada ogyahay haddii xushmad dhaqan laysku tixgelinayana waa ugaaskii ummadda la wada ogyahay oo ugaas caanoo la yaqaan haddii dadku maaragtay waktigii horeo dowlad la-aanta sidii loo xisaabtami jiray laga hadlaayana wuxuu ka dhashay qabiil dagaalyahaniin oo la yaqaano oo caan ah guriga intaasoo sifo kulansaday runtii maanta inaan anoo anugu weliba jooga aan jebinno oo waxyaabaha aan jebinno burburinay oo masaajid ka mid yahay guryihii maaragtay meesha ku yaalay burbureen iyo beerihii xanuun gaalay runtii ugu haysaa laakiin waxaa soo dhex gashay dhuusmareeb qurxoon inaan dhisno magaalo horeoo hallaysan oo aan naqshad lahayn oo aan dhex joogno say ahaydna waan ogeyn inaan magaalo cusub samayno caalamku sow u shaqeeyo iyo caasimadu say u shaqeeyaan magaalo u shaqeey karta oo waddooyin ummaduhu isku hadlay karaan naqshad laysku hadlay karo dadku ay maalgasho karaan qurxoon wax walba lagu aamini karo inaan samayno oo taariikhda ay meel ka gasho oo dhuusmareeb cusub samaynaan rabnaa dhuusmareeb qurxoon inaan samaynaan rabnaa dadku intii waa nala fahmina inala fahmaanaan rabnaa dowladda galmudug oo madaxweynuhu ugu horeeyo saasaa ka go'an anugu maayarkii ugu ahay inta ila shaqaynayso golo deegaan iyo agaasimo iyo ciidan dhinaca kale bulshada degan xaafadaha magaalada dhuusamareeb isla markaana laga burburiyey guryahoodii soo galay wadooyinka ayaa soo dhaweeyey qorshaha ay wadaan maamulka dhuusamareeb ummaddu wixii u harana anfacay u yeelanayaan waa wadooyinkaas in naloo boobsay meesha kusoo aadama diyaaran ani meeshii saddexaad iga marta diyaaraana la ahay cidna ima qasbayso intii ii soo hartaa anfaca waa inaan wadanka wada quruxsanaa magaaladanaga hore ka bixitaanay noqotay inta dambe inaan caynsanno oo wjeed marsanno oo aan la dhihi kana ii dhisay kana qofna kama qaarisanay kaas qof kama qaarisanay marka ceeladay marta dadkuna waa u wada diyaar intii u soo hartaa dukumenti u samaysteen ayagaa qaali u noqoyda baarka la yidhaahdo waxaa daran baasha qabo loo ciskaada maalmo meel la aadayo maahan ummadda saasay ogaato walaalayaal meeshaan waa u jeedeen waxa laysugu yimid waa arrimaha bulshada waxaan la jabsho dhulkan saakay ay bahasha ku galgalatay waa dhulka xildhibaanka hadda xildhibaankuna waxaa waaye madaxa u sarrayda galmudug haddou sahan kuwa ku xigow ka mid yahay waxaa waaye dhulka waxuu saakay yidhi hala mariyo wixii wadda ku timaada waddada waxaa waaye waa meesha dadka ugu fiican dhaawacaa lagu qaadaa dhimashada iyo oorka iyo hooxol baa lagu qaadaa guryaha oo waddada ay ku imaatayaan laga jixin jixin hal la maro guddoomiyaha lala shaqeeyo guddoomiyuhu waa mahadsan yahay hadda annagana waa u jeediin saakay bartankay ka martay saasaana loo baahan yahay sida xildhibaanku ou uga samrooo kale uu yidhi wixii galmudug horumarkiisa ay ka mid tahay diyaaraan u nahay uu yidhi oo kale diyaara loogu noqdo aniga dhowr boosaan xagga ku lahay kala baroo barwa ay la tagtay waa ku qanacsanahay haddaa loo diyaargaroobo guddoomiyahana si fiican ha loola shaqeeyo gabaarida ay leedahay dowladda hoose ee magaalada dhuusamareeb ayaa ka qayb qaadanaya burburinta guryaha soo galay wadooyinka taasi oo lagu doonayo in dib u dhis loogu sameeyo wadooyinka caasimadda gaar ahaan xaafadaha magaalada dhuusamareeb jaamacadda dowlad goboleedka koonfur galbeed ayaa laga hirgeliyey magaalada beedhabo iyadoo jaamacadaasna ay noqon doonto jaamacaddii ugu horeeyey oo ay leedahay maamul goboleed laga hirgeliyo magaaladaasi adibta axmed macluub ayaa mar kale faahfaahinaya
magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay ayaa waxaa lagu qabtay munaasabada lagu daafurayay jaamacadda gobolka jaamacadda maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo si bilaash ah wax u bari doonta bahda jecel waxbarashada koonfur galbeed soomaaliya waxaana munaasabada ka qeybgalay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya wasiiro iyo mas-uuliyiin kala duwan oo ka socday wasaaradda waxbarashada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada munaasabada waxaa ugu horeyn faahfaahin iyo ujeedka hirgelinta jaamacadda kasoo jeediyey wasiirka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee koonfur galbeed soomaaliya ibraahim cali najax meel madaxweyne waxaa kuu kala qaadaynaa insha allahu tacaala jaamacadda wax allaale iyo tasiibaada ay u baahan tahay inay ka hesho wasaaradda sidaasa la migaana inaan ka shaqeyno inaan gaarsiino dhammaan deegaanadii degmooyinka muhiimka ah ee looga baahan yahay jaamacaddan inay gaarto si ardayda ay uga wada faa'iidaystaan waxbarashada bilaashka ah heer jaamacadeeda ee tacliinta sare ee dowladdeeda ee adiga aad hormuud ku tahay ay shacabkeeda ay dhallinyarada reer koonfur galbeed ay ugu dheerday waxaa la rabaa inaan halkan kusoo gabagabeeyo mudan madaxweyne wasaaradda waxbarashada aasaasiga qaybta hoose ilaa iyo qaybta tacliinta sare shaqo wanaagsan ayaa laga qabtay sanadkan labada kun labaatan iyo afartan annagoo la shaqaynayna kaashanayna jaamacadaha ka furan dowladda koonfur galbeed ee sida gaarkaa loo leeyahay oo ayaga laftarkooda qayb fiican ka qaata horumarinta bulshada koonfur galbeed in annagoo kaashanayna saaxiibada kale ee caawiya dowladda koonfur galbeed shan boqol oo arday heer jaamacadeed ah dowladda koonfur galbeed ay ku samaysay waxbarasho bilaasha qarashaadkii oo dhan laga bixiyey ayagoo xataa jiiday oo deegaankoodii ugu dambeyn madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo soo gabagabeeyey munaasabada xarig jarka jaamacadda koonfur galbeed ayaa tilmaamay in uu aada ugu faraxsan yahay in bahda jecel waxbarashada haatan ay heleen fursado waxbarasho oo bilaash ah u yaalo bribate ah oo dadkii aan sheegayo aqoon-yahanadaha ay sameeyeen runtii waa u mahadcelinaynaa oo dee aada iyo aada loogu soo faa-iiday waxna loogu soo bartay dadka maanta waxbartay oo dhanna jaamacadahaas ayay soo dhigteen haddana waa loo baahan yahay oo muhiimaddeeday leedahay jaamacadihii xilligaas soo bilowday ilaa ay hadda socdo aaday aadaa loogu faa-iiday ayagana dee inay sii bataan waa rabnaa laakiin waxaa muhiim nala noqotay oon u baahanay in la helo jaamacadda dowladda ay leedahay sida iskoolladaas dowladda loo helay oo kale oo hoose dhexe iyo saraba in jaamacad dowladda koonfur galbeed ay leedahay la hirgeliyo ardayda dugsiyada sare ka soo baxdayna ay dhigtaan aynan u hakanin jaamacad la-aan ayadoo duruufo dhaqaale jira awgooda aysan jaamacad u waayin yaan waxaan muddo iyo wakhti dheer gelinay inaan aas-aas u samayno lana diyaariyo jaamacadda koonfur galbeed waxaa ilaahay mahaddiisa ah in gabagabadii maanta lagu guulaystay jaamacadda koonfur galbeedna maanta la daafurayo ujeedka anaga iyo meeshaan u soconnona waxaa waaye dadka reer koonfur galbeed oo dhallinyarada ah inay ka baxaan jahliga aqoontana ay hormarto waxbarasho firii ah oo lacag la-aan ahna ay helaan dalkooda iyo dadkoodana ay ku anfacaan waayo ujeedka annaga iyo meesha aan u soconno oo taargetka annaga oo himilada hoon hiigsanayno welina waa soconaa
horumar dhanka adeegyada bulshada ayaa laga dareemayaa degmada baraaba ee gobolka bakool xalim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa qodobkaasi degmada baraabe ayaa waxaa dhowrkii sano ee lasoo dhaafay laga fuliyey mashaariicyo kala duwan oo lagu horumarinayo adeegyada arrimaha bulshada sida dhinacyada caafimaadka waxbarashada maamul wanaagga wacyigelinta bulshada barnaamijka iyo nabadeynta shacabka gudoomiyaha degmada baraabe cumar sheekh cabdi shafaana ayaa hay-adaha ka howlgala ugu mahadceliyey shaqooyinka ay ka wadaan iyo mashaariicda horumarineed adeegyada arrimaha bulshada si caafimaadka iyo waxbarashada maamul wanaagga ugu mahadceliyey hay-adaha ka howlgala degmada baraawe wuxuuna ugu baaqay in mashaariic inta ka badan ay soo gaarsiiyaan degmada baraawe awalan ilaahayaa mahad iskaleh oo runtii aan ugu mahad celinayno bulshaweynta ku nool degmada ama caasimadooda dowlad koonfur galbeed oo runtii mashaariicda team cafi plas si fiican ay ugu faa'iidaysteen hay-adda niweyna iyadana maanaa runtii taageero iyo qiimeyn badan oo degmadan ka samaysatay ee bulshada maanaa ka kasbatay run ahaantii dadweynaha ku dhaqan ee degmada baraawe awaal weyn ayay u hedaa hay-adda niwey oo runtii maanaa mashaariicyada kala duwan oo runtii maanaa magaalada ay ka fulisay oo weliba maanaa aan rajaynayno mashruucyo cusub inan maanaa aan helno hadduu ilaahay ka raalnoqdo waxaan kaloo ilaahay maanaa ugu mahad celinaynaa hay-adda runtii maanaa dadaalada badan iyada har iyo habeen ay wado oo annaga tan degmo ahaan iyo tan mas-uuliyad ahaanba iyo tan bulsho ahaanba oo weliba annaga ku hadlayo maanaa bulshada magaalada ama caasimadda dowlad koonfur galbeed waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inay maanaa mashaariicdii daraad soo manay fulisay mashaariic ka duwan inay maanaa nala imaan doonto waxaan kaloo u mahad celinaynaa runtii maanaa hay-adda madaxdeeda iyo guud ahaanba maanaa tiimka maanaa hay-adda ka shaqeydo ama wakiiladooda hadday noqon lahayd wakiilka guud iyo hadday noqon lahayd wakiilka maanaa oo gaaban oo hay-addan maanaa u shaqeeyaan runtii mahadcelintaas ugu mahadcelinaynaa mar walbana waxaan ka rajaynaynaa ilaahay idinkii inaa hawsha hadda ayaga wadwadaan meel kasii wanaagsan inay maanaa hawsha maanaa ugu sii dhaqaaqaan ugu dambeyn waxaan rabaa inaan mar kale mahad celin oo mudnaan gaar aan siiyo hay-adda newey ee aan rabno inaan maanaa ku bogaadino dadaalada badan ay wado iyo howsha runtii oo maanaa magaalada ay ka heyso waxaan leeyahay maanaa hore ha loo socday yaana loogu niijabin bulshada idinkaa maanaa oo u maqan waxaan kaloo maanaa mar walba maanaa indhaha aan ku haynaa shaqooyinka iyo mashaariicda ayada magaalada ay ka fulinayso oo annaga degmo ahaana runtii maanaa sharaf weyn noo tahay waxaana sii rajaynaynaa madaxdooda iyo guud ahaanba waxaan ka codsanaynaa annaga tan degmo ahaan inaa mashaariicdii daraad ay fulisay mid la mid ah ayadana maanaa ugu sii fuliso mar walbana waxaan sii rajaynaynaa howlaha magaalada ay kasii wado in maanaa sii ballaariso maadaama oo hay-adda lagu ogyahay runtii caawimaada bulshada iyo dadweynahaba runtii maanaa garab istaag badan ayay samaynayso mar kale ee runtii maanaa shaqooyinka hay-adda ay qabato waxay ka mid tahay runtii bulshadan magaalada badnaan hadday noqon lahayd nin hadday noqon lahayd naag badnaan maanaa dhibaatada ugu weyn ee maanaa bulshada oo ayada ka caawisay oo dadkana ku rayaaqeen waxay ka mid aheeday barnaamijkan oo maanaa nabadeynta oo runtii shaqo badan ay ka qabatay nimanka iyo naagaha runtii oo maanaa isdili jiray iyo tacadiyada gaarka ah ee magaalada ka dhici jireen ayadana maanaa way ku guuleysteen hay-adda iyo gudniinka fircooniga runtii maanaa oo wacyigelin badan ay ka sameeyeen taasna mahadiis waxaa iska leh hay-adda newway weliba maanaa tiimka maanaa kafia plus sida maanaan filayo howlaha ayada maanaa magaalada iyo mashaariiciyada ka fulisay ka mid tahay waxaan kaloo sii rajaynaa ilaahay idinkii barnaamijkan g b v da runtii maanaa oo shaqo badan ayadana ay ka hayso oo magaalada iyo dhanka waxbarashada oo runtii oo aan dareemayno bulsho badan oo mana wax loogu qabanayo arrimahaas noocaas ah degmada baraawe ayaa waxaa ka jira horumaryo adeegyada arrimaha bulshada caafimaadka waxbarashada maamul wanaagga iyo bilic soo celinta waxaana ka qayb qaata intaasi hay-adaha ka howlgala degmada baraawe markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta cayaaraha iyo warkeena subaxnimo kooxda kubadda cagtae chelsea ayaa xasuuqday kooxda brighton iyagoo sii wata qaab cereedkooda cajiibka ah xidiga cola palmer ayaa dhinaciisa qaab cereedkiisa u qaaday heerkala kulanka pales ayaa ku badisay afar iyo labo waxayna ugu mahad celinayaan xidiga palmer oo dhaliyay afarta goolba kooxda brighton ayaa daqiiqadii toddobaad chelsea kaga naxsatay gool waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo ruuter kaas oo ciyaarta ka dhigay hal eber laakiin palmer ayaa laba gool oo deg dega ka dhaliyay daqiiqadii kow iyo labaatanaad iyo sideed iyo labaatanaad ee ciyaarta xidiga palmer ayaa mar kale soo laabtay wuxuuna daqiiqadii kow iyo soddonaad dhaliyay goolkii saddexaad ee shakhsiga ah iyo goolkii saddexaad ee kooxdiisa kooxda brighton ayaa daqiiqadii soddon afaraad dhalisay goolkii labaad waxaana u dhaliyay xidiga lagu magacaabo carlos kaasoo ciyaarta ka dhigay saddex iyo labo laakiin xidiga balmer oo ah xidiga ugu fiican ciyaarta ayaa daqiiqadii afartan iyo koowaad dhaliyay goolkii afraad ee ciyaarta waxaana uu ka dhigay ciyaarta afar iyo labo kooxda arsenal ayaa guul waqti dambaa ka gaartay kooxda leicester city kulan ka dhaca imarates markaana dhegaystayaal waxaan u jaleecaynaa dhanka xubeynta sarafka iyo suuqyada ee magaalada jowhar saale cabdi xuseen ayaa la diyaara mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jawhar haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya laba milyan toddoba boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta lakala siisan laba milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah qabashada halka doolar ayaa la kala siisanaya labaatan iyo toddoba kun iyo shan boqol halka bixinta la kala siisanaya labaatan iyo sideed dhibic shan markana maciishada bariiska nuuc loo yaqaana safaariga ayaa la kala siisanayaa soddon iyo sagaal doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar iyo bar baastada nooca loo yaqaana intervela ayaa la kala siisanayaa toban doolar burka ayaa loorkiisa la kala siisanaya sideed iyo labaatan doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar sonkorta ayaa la kala siisanayaa afartan iyo laba doolar halkii haafkiisa la kala siisanaya labaatan iyo kow doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanayaa qiimo lacageed gaarayo soddon iyo laba doolar iyo bar caanaha bermafito ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar buketka jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar waa naga intaa xubintaasi ayaa ugu dambeysay guud ahaan warkii subaxnimo saaka oo xad aad ka dhegaysanayseen raadiyo haysanaya magaalada jowhar nabadgelyo